barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad toddoba iyo tobanka bisha disembar sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee toddobaadka ayay noqon doontaa oo ku saabsan hal abuurka dhallinyarada sugaanta kala gedisan gaar ahaana jacburka
kaalimaha heesaha aan idin hayna dhegaystayaal waxaa ka mid a
maxaa dumarkauga caagay horteedu boqolayna maxaa maxaa maxaanay dirin dirin dirin ay baybi daalay daalay waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada muqdisho oo uu ka furmay shirweynaha qaran ee dhallinyarada oo looga hadlayo masiirka siyaasadeed ee qaran ee dhallinyarada qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan siddeed ruux ayaa ku dhimatay kadib markii saddex nin oo bam isku soo xidhay ay isku qarxiyeen kiniisad ku taalla magaalada kuweyta ee koonfur galbeed dalka bakistan halkaas oo ay ku cibaadaystaan masiixiyiinta laga tirada badan yahay ee dalka bakistan saraakiisha amniga iyo howlwadeennada caafimaadka ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jireen caruur iyo dumar goobjoogayaal ayaa sheegay in laba ka mid ah kooxaha weerarka soo qaaday ay isku dayeen inay galaan albaabka ugu weyn kiniisadda batel memorial methodist oo ku taalla goob si aad ah loo ilaaliyo ciidamada ilaalada ka hayay kiniisadda ayaa dilay mid ka mid ah kooxahani balse qofkii labaad ayaa isku qarxiyay albaabka weyn ma jirta ilaa iyo imika koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkani
magaalada muqdisho waxaa ka furmay shirweynaha qaran ee dhallinyarada oo looga hadlayo dhallinyarada iyo siyaasadda qaranka shirkan waxaa dahfuray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre waxaana ka hadlay dhallinyarada iyo sidoo kale qeybaha bulshada shirkan waxaa looga hadlayaa dhallinyarada iyo awoodsiintooda siyaasadda wax ka beddelka dastuurka iyo sidii ay qeyb uga noqon lahaayeen dhallinyarada iyo muhiimadda ay qeybta xal uhelidda uga jiraan siyaasadda dalka dhallinyaradan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo kulankan soo abaabulay ayaa sheegay in dhallinyarada uu kaga jiro toddobaatan iyo shan boqolkiiba tirada bulshada ee guud ay habboon tahay inay qayb ka noqdaan hogaaminta dalka iyo awoodsiinta awoodaha jira in badan oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee xiliyadan dambe ayaa iyagu waxa ay ku jireen dhinacyada ku dagaalamaya dalka iyo sidoo kaleeto tahriibka oo noqday dhibaatooyinka ugu ba-an ee dhallinyarada soo wajahay sannadahan
tobanaan kun oo ruux ayaa maanta oo axadda isugu soo baxay inta u dhexaysa masaajidka weyn ilaa fagaaraha jakarta ee caasimadda dalka indoneeshiya dadkan ayaa ka mudaharaadayay tallaabadii uu madaxweyne trump magaalada qudus uga aqoonsaday caasimadda israa'iil banaanbaxan ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee ka dhaca dalka indoneeshiya tan iyo markii ay bilowdeen banaanbaxyada ka socda dunida caalamka ee ka dhan ah madaxweyne trump boolisku waxa ay sheegeen in siddeetan kun oo ruux ay ka qayb galeen dibadbixi maanta in ka badan labaatan kun oo ciidamo boolis ah ayaa ilaalinayay ammaanka dibadbaxyaashuna waxa ay ku baaqeen in la qaadaco wax soo saarka maraykanka iyo israa'iil ee loo dhoofiyo indoneeshiya
waa tahay duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegaystayaal dhammaantiinba haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ku dhagaysataan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o e da toddobaadkan waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha v o e da hargeysa barkhad maxamuud kaariye
daadayaer ee ku nool magaalada hargeysa ayaa barnaamijkaygala qaybgelaya waa khadar cawil ugu horey khadar aan kudhaahda kusoo dhawo barnaamijka wandhoohe barkhad maxamed kaariye
toos haddiinu gudagalno waxaa jira inta badan waxaa dhahdaa dadka hal abuurka ahi waxay wax ka eegaan meela dadka kale ama bulshada kale aana inta badan dhaadin bal horta maasooyinkaad curusay dhinaca noloshaad inka horeyno
barkhad oo halkan waxaan ku hayno maansalaynaa doocobadan doocobadan waxaa ka hadlaysa wejiye badan oo noloshaa in dhoweyd basaskii rakaabka ayay dadka guri jiray awel waxaa la ninkii oo awrka wax u dhaceeya hogaanka dadka rakaabka iyo darawalkana inanka krishbiga ayaa u dhaxeeya inankii krishbiga ahaa in dhoweydba lama hayo waxaan isweydiinay ma inankiibaa wax dhahma ilaahay siiyey macnihin kirshbeyga ciddaan fahmayn waxa weeyaan inanka la socdee lacagta uruuriya baska haa inanka gaariga la socdaa lacagta ururiya caawiye haddii maydhidiisii iyo ay tahay inankii in dhoweydba lama hayo meel meel u maray basaskii oo dhan basaskii inta badan xaraawjigeer basaskaasaan raacay macalaa waraysiyo ayaan la yeesho qoladii darwalayntaha ayaan ku dhawaar inankii halkuu qabtay markaa waxa ii cuntamaa iimay sheegin deed maansadana dooco badan laydhaa baan ka qaybgeliyoon isagaba ku bilaabay dooco badan waxay tidhaahdaa nolosheennu dalab iyo dildilaac ma weydo marka dacalka howdaba gees kala hadalooshe dusha inuu ka maydhiyo docda inuu ka xaadhiyo inuu dacsadii tumo dadka lacag ka soo guro doorkiisa weeye basaskii dadweynaha daabulayay waayadan inankii dirsanayeen maxaa diiday ee dhacay ma isagaad la doorsaday mise darawalinta dejiyo ka maarmo isku soo daray bay dadkoodii ka helayaan docbadan waxay tidhi nin daraad lugayn jiray marka uu digreytada durba uu ku soo baxo wasiirkeenna dallacaa marka duubka loo xidho ma inuu ducaysto daayimu baryaabaa ma inuu dawaafaa ma inuu dalxiisaa dubeefaa ku yeeshaa halkaasna waxa weeye markaa doorkii qofka xil loo magacaabo halka uu ka qabanayo nolosha haade keenna madaxda noqdaa ma inuu dejiisa u shaqeeyaa isoo in ummadda u shaqeeyaatee wasiirkeenna dallacaa marka duubka loo xidho ma inuu ducaysto daayimu baryaabaa ma inuu damaashaad faraxaw dilaacaa ma inuu dawaafaa ma inuu dalxiisaa dubeefaa ku yeeshaa ma inuu dirtaabaa fiayr dalbaabaa marka uu soo dega muraydaha dallacabaa dergaduu ku jiri jiray ma inuu dunshaabaa degmadii ka guuraa ma inuu kaadhka doorshaa xoolahani dadweynaha ma inuu daanka geliyo dilqadiisa mariyaa ma inay dibero weyn doobta macaali qarisaa doco badan waxay tidhi ninka adiga kuu daran ha ku dooran weligaa ninka adiga kuu dana ninka adiga kuu diga ha ku dooran weligaa dabka ruuxa kugu shida nin dacaayadaadiyo aflagaada loo diro ha ku dooran weligaa ninka kuu dagaalama ninka kuu difaac gala ninka duubka kaa fura ha ku dooran weligaa ninka derajo kuu tola ninka dooga kugu kicin ha ku dooran weligaa ninka dakharra kuu dhaya ninka duudka kugu sidaa ha ku dooran weligaa ninka dacaska kula mara dadka ruuxa kuu nacib ha ku dooran weligaa dadka ruuxa kuu jecel ninka tiisa daayaca doobigaaga ha u qubin adna taada ha u dumin noloshana dulsaariyo yaanu daalac kugu noqon yay hargeysa labadaan kula muuqan deeqow yay daaraddiin iyo daartiinnu kuu noqon halkuu uunku keli dego rajadaada yay dilin yay dambeeto dhaawicin yay dayaxa kaa qarin yay qorraxda kaa dadin darratiyo shalaytana dibintaada ha u cunin deg degoo tallaabee waxa maanta ku dana dadaalkaba ku eke dadaalkaba ku eke dee unbay markaad leedahay maanta maxaad qaban kartaa wixii shalay la geebi dee inaad u hoydo maaha maanta maxaa waxa kula gudboonun baa da kooriyala inaad wax ka qabato shalay waa tagtee maanta iyo timaadada beriya waayahay bal waxaad iiga warantaa dhinaca kale markaad eegto khadarow waxaan ogahay inaad jacburka ama suugaanta la yidhaahdo jacburkee maadda ah iyadana aad curiso bal taa nooga waran iyada maanse bal iyo laba nooga jeedi
barkado maansada waxaa la yidhahdaa qalbigariir waxaa ka hadlaysaa jacbur waa inan inan baan u jiriyey inanta ma aqaana meel ay ku nooshahay laakiin sayidayse sheegi doontaa marka waxa weeyaan mala'awaal khayaal ah oo waxaad curina waxaad curinaysa waxay mala'awaal ku salaysan humaagii qofka iyo inaad inaad inaad sharaxdo haa dee gabadh baan ka hadlayaa gabadhan waxaan wala hadlay nin dhallinyara oo welibana magaalo ku nool siduu gabadh la hadli lahaa Een, saxaafadda macalaamaansadan qaybka oo adiga iyo een, sadiiq burmadiyo ayaan idhi waarinantaa dee warkayga gaarsiiya Een, jacbirrada la tiriyo jacbirkayga mid uu kaga duwan yahay faanna iigu filan baa jirtaa waxaa ku dhammaystiran dhammaan xurufta soomaaliga bee ilaa iyo xaraf laga waayaya ma jirto waxay tiri ashqaraarka daymada aragtida wacnay iphone la qaatay earfoonkii baa tahay eerbalaynta duusheen toddobada ayaamada duniyada ku marayaay macni waxa weeyaan iphonekii iyo waa aaladii casriga ahayd iyo xilligan daayorto isticmaasha iphone la qaatay eerfoonkii baa tahay eerbalaynta duusheen toddobada ayaamada duniyada ku marayaay mowdeel qurxoonoo maraakiib ka duwanoo matalaysa doonoo bad mushaxda baa tahay muxubadan kuu qabo kumaan soo masidhiyeen dukaankan macmiilaha beribeerku madhan laa belinjeer baryadada maalintii salaamaha macaanaysa tahay mobilkan ka odhan laa adigaa walaac iyo walbahaarka biiyo wiilasha indhaha iyo wadnaha daweysa weel beebarka adigan wacanay ku dhigan laa jaahaaga liintiyo juniyeeri la moodaa isoo jiidanayo kaa jeesan maayo jagosay maroon tahay haddaan qalbigaaga jiri laa waxaa jamate ee maqan adoo juuq baan odhan judhaa baan ku siin laa haddii jaasaad doontana jigsan baan ka badin laa haddii aan wad calin karo walaalay naftaada aan weeshmaan ka noqon laa ma ogtahay ka shaadaan kooladii jaceylkana kalton kuugu xuli laa haddii aad karoon tahay kursigaadi dhigan layd kelibaad isdadan layd kurba iyo xanuun iyo kulayl maa dareenteen kalgacaylka aniguna ka warkaan ku furi laa kaalin baan ku marin laa kaydka taangigaagana kutamaa ku sugan laa Ma- macnaha barkadoo dee dad gaari karoon noqod gaarigana aad buu shidaalka u cabaa Ee, dee maad goosatayna dad gaarigaa noqon lahayd baan ka wadaa laanguruus ladaa tahay labarkaan ku qaban laa leexada isteerinka legdekaan ku baran laa adoo igu lamaan oo labaynu nahay baan laamidii kalgacaal kalen leesmaynu mari layn leyrhkii adduunkaay lambadii naftaydaay laabtoonka rooneey harikoola laagtay laxodana ka wacaney laxamkood wux yaalloo laqaynda tirtirayaay faran loosahaygaay foortaan dhufleeyaay furaashkii hankaygaay fiishtii dabkaygaay laanta miyaan farxa miyaan feestayn karaa bidha waxaan tuurtaa baskaas dara haddaa tahay anoo badradda joogaan isbiilkana bedelayaa baaskilad haddaa tahay bedelkaan ku rogulaa basashaan jarjare iyo baradhada aan kuu dhilo baamiyahaan kuu xulo baastaan ku siin laa heestayda baawurka iyo buruudka leheed bogoy ku tamaan baadhi kuugu dhigi laa inkastoo bigaysiyo buskudaanu siinana ciyaalxaafidku badidood ku bogaadin maayaan haddaan beerar siin laa bisadaha ku qori laa burcad iyo huruud baan baalash kaaga dhigi laa brofaylka adigan baxsanay ku dhigan laa buuqaagu fayskana beryeso ma haysteen facebooka weeyaan
so halkaa lagaama baahiyeen buuqaagu fayskana beryeso ma haysteen v o bahdeediyo barkhadsoo ma tabiyeen baallaha adduunyada badiso ma gaadheen boostigayga adigoon soo lagaama baadheen soo laguguma booqdeen dadku kaama baafsheen ruuxaan adiga kuu bogin soo maan bureeyeen bigtarkaaga yaab kale soo kuman laguma boobeen ruuxa leg bakhaylana balog soo ma saareen facebooka ku kamadgaray waaya dareen celi ka bixin waaye ha balog man ruuxa leg bakhaylana balog soo ma saareen baamiisal caashiqu baayacad hadduu galo baac baynu geli layn bakshiish baa nafteedana baaqi kuugu calin lahaa sharabaadadaydii marbaad shaarka noqotaa shabadaha sidaadaa shaxsaadaad ku dhaaftaa shacnigiyo wanaaggiyo sharaftaad ka badan tahay sheeke aan wadaagniyo shukansigaad ku wacan tahay shuraakaad ku noqotaan shinmeel aad samayso shu- shu- shin- shuraakaad ku noqotaan shinmeel aad sam- shinmeel aad samayso shaqadaad la qabataa shaajilihii libaax iyo shabeel baad u eg tahay shakiyaraad ka leedahay sushubtaadu maaho lama kala shaxaado markaan sheeda kaa dayo shafkaan kaaga baaqaa shindadaadu weyno shoobinuu ka buuxaan shiraqalaana ka keenay shugriya baliga qabo markaad shaacir noqotee shabakadaha niyuuskuna shaaciyeen tixdaadeed shashadaha iskiisaad shiqisaa gabyaagii adoo shaarub iyo gadhweyn lu sheekhuna jeclaan laa barna shaalan qaatiyo shaabuga nacabkaay khaatumada wanaaggaay khayrkii samaadaay khayryada jacaylkaay khaaquulka adigaan khiyamada aqoonoo khamradanaadaan cabbin khamarkana ma dheeshide khadray jamashadaadii khaanadii hankaygan khasab kuu baneeyey khatamkii kalgacalkaay subax horayntaan kaco suuqada adeegayo subermarket furan baan khamkhamkaaga gadi lahaa samayska hadduu yahay salad iyo beriis iyo saambuuso oo kale sidiisaan ku cuni lahaa xabaar buurjiido xaafadaha u dhaansho xaasilii waraabshay xabargeed ku taallay xashiidoo bislaadaay xa- xashiidii la dubayay dhafuruur la cuniyo dhemaan la shitaay dhagaxaan markay tahay dheban laysku dilay dhulka laga ilaashaay dakhrada jacaylkana dawadii bogsiisaay dogtoorkayga gaarkii doogahayga baantaay caashaqaaga ugii cidiyahan la bixi lahaa caatismaa dareenteen cishadaa timaadana adayda kalgacalkaan carma kula dhici lahaa haddii aan u neefiyo oksijiinta nuugeyn naqas ruuxla-aantii adduunkuma nagaado naftu way ka boodaa adiguna nabaadeeyi moogtay nasteexooy nusqaada haddaad tahay nic kaama bixiyeen hadalkaaga gabadh yahay hakagtaa ku badanoo hashkadiiyo jiinkii hoon baa la moodaa markayna timaad caayaysa mise waxaad u dhibas dee barkhad waa la ammaanayaa hadalkaaga gabarh yahay hakagtaa ku badan hashkadiiyo jiinkii hoon baa la moodaa qalbigaa gariiro adigaa qabweyniyo kibir iyo isqaadqaad qalanjoy ku geli karin ruux kastaaba dooq leh raalliyada la sheega raggu baadhabaa tahay rays magaadhadaadana rogo casbaan u dhigi lahaa raaxaad ku mari lahayd taraawiixda adigan taajkuna ku seegeyn toosnaanta camalkiiyo tukashada salaadaha qof la tiigsadaa tahay barkhadagna tootaa waay inanta intaas oo dhan aad soo maraysay jacbur leh facebook leh labtob leh baabuurta noocyadiisa aad ku waramayso markaad eegto maxay isla soo baxaysaa bal qaab noocmaa dee waa qof aan la malayn karin qof ilaahay samey qofka ugu wanaagsanaa ayay noqonaysaa waansadana qof kastaba intii anfacda ayuunbuu ka qaadan doonaa waay een, bal dhinac kale aynu eegno ee, kolley waan ogahay oo ka gayoon mayno haddaynu in badan isdhaano suugaanta ee, khadar aynu dhinacyo kala duwan ka eegtaan markaad eegto ee, maasooyinka kale ee hal abuurka aynu kusoo qaadan karna barnaamijkan hibadaha hal abuurka ee idaacadda v o a laanta afka soomaaliga ah een, iyada ka waran een, tusaaleahaan oo kale waxaan ogahay tusaaleahaan maasada bulsho oo kale Een, maanse bulshada la idhaayo barkada waxay ka warramaysaa Een, dee bulshadaad ka mid ka tahay Een, markay farxsantahy ood la farxsan tahay Een, markay murugaysantahy ood la murugoonaysaa halkaad adigu ugu jirto unbaan ayuunbaan kaga warramaya qof ahaan Een, bulshadu waxay ka warramaysaa waxaa ka dhex muuqataa een, sigaarkaa waqtigii hore cabi jiray laakiin imika waan iska daayey taa lafteedana maansada waan ku sheegay waxaan leeyahay waardaangu waan iskartay intiina imika cabtayna iskarta marka iyaduna waxa weeyaan wacyigelin bulshada iyo doorkee nolosha qofku kaga jiro haa bulshadun bay la hadlaysaa ee waxay tiri bulshadee huquqdiinaa beerkayga damaqdo bartaadu nugushahay boogtayda weeyo moogtahay baaguna baabaayaga weeyo adi baylahdaadaanba horyowi gelino markaad bukaantay aniguna bes baanahay maansada baalayda bal inaan ku dhayi karo bogsumidu ha joogta badbaadaan ka dayayaa markaad barwaaqada badhaadhaha iskaadhaan baashaal daraaddii butar baaban dheelaa markaad baaxad geedlo laamaha ballaarsho alla beere aad tahay baarkaaga ubax sudan waxaanahay ka guud baxay baadi adiga kaa maqan dushay laguma baayaco farxaanow run iyo been haddii looma barootamo haqa beegsadaan idhi haqa beegsadaan idhi maanigaan butaacayn burqanaynin gabaygii miyay dhagabarjoobeen miyagaan tixdaba bogan kii boqolka jareebia buufinaya qiiqo barbaartii kacaantaa duruustaa ka barato anna waan ku biiro goordun baan baraarugay ninka aan bir soo gadan ama baakil aan sidan boqri mayna male hebel wadani masharafba biimadan tahriibkiyo badahana ka jooga isbambaari baan idhi haddaad baaqsan weydaan suud albaajin weydaan soor iyo sanaag beri saddex berina soo joog baabuur ka soo raac buu hoodla aadoo burco soo damaashaad berberaba tagaan idhi booqo sheekh mar baan idhi bowdhere xabaashii bal inaydan aragtaan basradii hargeysii ku dambeeyaya boorame beledkaynu leenahay busayla baan idhi buuraha gandoodaa baatruolku duhinye xalka baadha baan idhi
Eh, marka waxa weeyaan dhalinyartii baad leedahay balwadahan iyo waxaan ka jeesto dalxiiskii dalka iyo iyo iyo gobolada mara haade buuraha gandoodaa baadroolku duhinye xalka baadha baan idhi buus hob ciyaaro birta qaada baan idhi beelahaynu kala nahay baha inaad ahaataan bulshadayda ka jacayloo bislaada qarannimo dee intaynu reer kale noqon lahayn reer keliya toox wada qabsado een, aynu noqonno een, unbay biyo shubkeeduna een, au ku- ayuunbu imanayaan Een, eh, khadarow haddii aad sheegtay tusaalahaan oo kale bulsha oo kale dulucdeedu saad sheegaysa waxa weeyaan inay gabagabadu tahay in la midoobo daayartiyo dhalinyartuna ay midoobaan oo halkii balwada lagaga foofi lahaa dalka iyo barashadiisa loo kala banbaxo Een, markaad eegto doorka hal abuurka ku leeyahay dhalinyarta wakhtigan la joogo Een, ma is leedahay doorkiina waa gudanaysaan hayo dee hawsha yada xaggaygoon kuga jirna qof kastaba kaalintiisunbuu hayaa culimmaduna dadaalka dhankeedunbay ka wadaa halaabuurhaan dee da'daydii iyo da'da naga weynaa Een, mar walba kaalintoodunbay hayaanoo inaan dadka waxu sheegno unbaa nala gudboon oo waa caadi u socda Een, unbaa nala gudboonoo taayadiina dee waxaanu maanse ka tirinayno aniga dhalinyarta kale wadee barkado idinkaa maraka Een, gudbinta fariintiina daayarta la gaadhsiinayo barahan bulshada imika la isticmaalay social media la yidhahdaa Een, ee bulshada ku xidhiidhaa door noocmaa bay ku yeelanayaan marka yani hab noocmaaba ogaadhaan dad si kale su-aasha u dhigo Een, siyaabo badan baanu ku gaarsiinaa Een, facebookyadii horta waxyaalahan cusubay nagu soo biiray faa'iido badan baynu leeyihin oo halka keliyata maansada nagu soo dhacday halka ugu horreysa aynu ka gudbino weeyaan waxaa noo xigada saxaafaddu idinku qayb ka tiidin oo la-aantii fariintaydu ayna dhallinyarta ba- een, soomaaliyeed ee meel kastaba joogtaa ayna gaadheen oo de ka muqdisho jooga iyo ka hargeysa jooga iyo ka boorama joogaba een, waxaa waajibnaga saareen inaan u sheegno hagaagu siduu noola muuqdo waayahay aad iyo aad baad mahadsan tahay dhegeystayaelkaas wuxuu ahaa eh, abaan khadar cawil waxau ka mid yahay da'yarta ku nool magaalada hargeysa gaar ahaan hal abuurka iyo curinta suugaanta En, waxaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa waa anigu waa barkhad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno amaana allah
aad ayuu u mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo inala socodsiinayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaad kala socotaan waa v o a
waa tahay nuurow waad mahadsan tahay markana haddii bal aan u leexano dhinacaasi iyo magaalada muqdisho magaalada muqdisho maanta waxaa ka furmay shirweynaha qaran ee dhalinyarada oo looga hadlaya dhalinyarada iyo siyaasada qaranka shirkan waxaa dahfuray ra-iisul wasaaraha dowlada federaalk ee soomaaliya waa shir dowlada ay soo qabanqaabisay waxa uuna looga hadlayaa dhalinyarada iyo awoodsiintooda dhinaca siyaasada isbedelka dastuurka lagu sameeyay iyo wixii lamid a haddaba wariyaheena cabdiqaadir maxa- cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa haatan ugu jira bal cabdiqaadir soo dhawow may maqashaa shirkan siduu ku furmay nooga waran
saara aad baad u mahadsan tahay shirkan wuxuu socon doonaa saddex cisho waana shirweyne qaran oo loo qabtay dhalinyarada soomaaliyeed waxaa soo qaban qaadisay xukuumadda gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada sport ee ciyaaraha soomaaliya waxaana ka qayb gelaya saddex boqol oo dhalinyara oo laga kala keenay guud ahaan ee, gobolada dalka gaar ahaan hanaanka maamulada ay u samaysan yihiin oo dhammaan matalayaal maamulada dhalinyaro ka socota ayaa shirka jooga iyo gobolka banaadir waxaa halkaasi ka hadlay ee, wasiirka dhalinyarada ciyaaraha dowladda soomaaliya marwe khadiijo maxamed diiriye iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxayna sheegeen in ujeedka ugu weyn uu yahay in dhalinyarada aragtidooda ay soo bandhigaan islamarkaana la yimaadaan aragti siyaasadeed oo midaysan si ay ula eh, jaan qaadaan hanaanka siyaasadeed isbedelka dowladnimo ee laba kun sideed iyo toban sanadkan iyo sidii guud ahaan ay qaybtaa noqon lahaayeen waxaa socda eh, ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa hadal xoog badan ka jeedshey wuxuuna qusay in dhalinyaradu maanta ay u istaagaan in iyagu yihiin milkiilayaasha dalka wuxuu qusay ra-iisul wasaare xasan cali khayre in dhalinyarada toddobaatan iyo shan boqolkiiba ay dalka iyagu yihiin hogaanka islamarkaana aysan ahayn inay sugaan shan iyo labaatan ee dad tirada uu tahay uu sheegay in isaga iyo wasiiradu ay yihiin iyo dadka kale ka weyn marka loo Waa eego gartay.
dhalinyaradu in iyagu yihiin kuwa go-aanka gaara wuxuu xusay in dib u eegista dastuurka ay dhalinyaradu go-aano cadcad ay ku yeeshaan islamarkaana ay qayb ka noqdaan waxaa ila jooga qaar kamid a dhalinyaro shirka ka qayb gashay maanta oo lagu casuumay ee, mid kamid a dhalinyarada laga casuumay gobolka banaadir iyo mid kamid a dhalinyarada maamulka koonfur galbeed oo lagu kala magacaabo ee, sadar mukhtaar amiin iyo abshir muumin iyagaasaa rabaa bal inaan weydiino aragtidooda iyo shirkas ay u arkaan sadar shirku soo kula muuqdo
asalaamu calaykum eh, cabdiqaadirow adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o a aada iyo aada umahadsantihiin Eh, runtii eh, sida aad sheegtay shirka waa maalintii koowaad oo uu kulmo saddex maalin uu socon doonaa ra-iisul wasaaraha ayaa si wanaagsan uga hadlay Eh, shirkan wuxuu shirarkii hore ee dhalinyarada loo qaban jiray uu kaga duwan yahay waa shirkii koowaad ee siyaasadda dhalinyarada qaranka lagu soo bandhigo nugula kamidana loo qeybiyo dhalinyarada dabcan gobolada gobollo kamida oo maaragtay eh, dalka guud ahaan ayay dad eh, dhalinyaradu ka imaadeen aada iyo aad baan maaragtay dhalinyar ahaan u rajaynaynaa wax wanaagsan saddexda maalmood markuu dhammaado inay kasoo bixi doonaan Eh, rajada ugu weyn ay dhalinyaradu qabaanna eh, sida uu ra-iisul wasaaraha sheegay iyo guud ahaan waxay tahay inaan eh, mustaqbalka dhalinyarada iyo dalkan inay iyagu maaragtay sii hagaajiyaan ay ay door muhiima ka qaataan marka runtii aada iyo aad shir muhiim uu ahaa buu ahaa abshir waxyaabaha ugu waaweyn ee ra-iisul wasaaruhu ka hadlay maxaa adinka idiin muuqdo rajo ah bismillahi raxmaan raxiim cabdiqaadir adiga iyo bahda v o a waxaan kaga mahad celinaa waqti aan qaaliga aan asiiseen dabcan khudbadii ra-iisul wasaaraha waxay ahayd khudbad aada u qiimo badan meelo fara badan taabanaysa ha yeeshee anaga dhinaca nagu muhiimsana waxay ahayd dhalinyaradu inay door muhiim ay ku leeyihiin siyaasadda dalka ay yihiin dhalinyarada maanta dadka hogaanka u noqon karo dowladnimada soomaaliya la rabana inay maamulaan dalkooda si ay ugu soo celiyaan xasilooni sidii hore ay u yeeleen bo dhalinyaradii iswaahan annagana aan la midnaana kuwaas oo kale intaas un buu nagula dardaarmay ra-isul wasaaraha maanta saara waa qaar ka mid a dhalinyarada eh, shirka ka qayb gasha saddex ishi uu socon doonaa waxaana eh, wasiirku oo shirka fura uu khusay in ay What?
joogaan guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed waxay khusayna jiraan matalayaal ka socda gobolada waqooyi ama eh, somaliland in sidoo kale shirka ay qayb ka yihiin marka waxyaabaha ugu waaweyna diiradda lagu saarayan waxa waaye dhalinyarada iyo go-aankooda siyaasadeed iyo kaqaybgalka siyaasadda wuxuuna ra-iisul wasaaruhu aad ugu nuuxnuuxsaday in dhalinyaradu aysan sugin eh, go-aano ka yimaada dowladda soomaaliya beesha caalamka iyo saaxiibo kale balse iyaga la maqlo inay go-aan gaaraan oo la yidhaahdo dhalinyarada soomaaliyeed baa go-aankan gaartay waa tahay taasoo rajo wanaagsan oo u muujiya dhalinyaradu aadna ay shirka maanta u dhegaysanayeen hadalkan uu siyaabaha kala duwan uga hadlay in dhalinyaradu aysan marti ka noqon dalka iyaga marti loo noqdo waata su-aasha ugu dambeysa oon jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxa ay tahay toddobaatan iyo shan boqolkiiba mar haddii la dhahay dhalinyarada waxay kaga jiraan bulshada een siyaasadina inta badan dad waaweyn ama uh, marka horena odayaal dhaqaniya ay kasoo bilaabatay waxa ay soo xulaan kadibna hadda siyaasiyiin waaweyn ay marayso ha- doorka u bannaan dhalinyarada ay qaadan karaan ma la sheegay adoo soo koobaysid
Eh, sara waa la sheegay eh, su-aashaasna waa la isweydiiyey dhamaan oo dhalinyarada qaarkood oo barnaamijyadan dhalinyarada maalmo kale uga hadli doonaa la hadleen fiyoodoo dhahaya eh, caqabada ugu weynba wasaaradda dhalinyarada ma hogaaminayaan maanta tus isweydiina laakiin waxay xuseen oo ra-iisul wasaaruhu sheegay in dib u eegista dastuurka lagu daro awoodda dhalinyarada iyo go-aanada sida ay tahay oo ay ku yeeshaan qodobada dastuuriya sidaas markay timaan akhtaarta siyaasadda ee dalka oo tir ahaan loo baahan doono codbixiyaasha in dhalinyarada todobaatan shan boqolkiiba yihiin marka akhtaarta siyaasadeed ee dalka cidda dhalinyaradu ay noqoto ayaa go-aanka dalka hogaamin doonta weri marka fursada ay haystaan waa laba qodob oo waaweyn qodobka koowaad waa qod- inay nuqulo ku yeeshaan eh, dib u eegista dastuurka oo qodobo dastuuri ay kusoo baxaan oo dhalinyarada Mhm.
qusayo iyo in akhtaarta siyaasadda ay ku biiraan oo codkooda awoodda badan todobaatan shan boqolkiiba dalka ay ka yihiin oo dhinacaada marka labadaas fursadood bay haystaan inay dhalinyaradu qayb ka noqdaan sanadahan soo socda oo laba kun sideed iyo toban ay ugu horeyso aad baad u mahadsantahay cabdiqaadir maxamed cabdulle wariyaheena magaalada muqdisho si toosa khadka telefoonka ugu jira ayuu kaasi ahaa nuur halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa v o a markaana aan ku nasanno codka fanaanka cabdiraxmaan oday
inay danqatoy bal diirto calaacal maxaan u daaray maxaan cabashada u duubay maxaan diray iiso caashay inay danqatoy bal diirto calaacal maxaan u daaray maxaan cabashada u duubay way maxaan diriisa caashay intaan intaan intaan intaan dadka uga dhawaaday maxaan gaarugu dan sheegtay maxaan gaarugu dan sheegtay maxaan dumarka uga caadi darteedu boqolay maalmo maxaan dumarka uga caadi darteedu boqolay maalmo intaan intaan intaan waa tahay heeskaasi idaacaddii ayaan kusoo gebagabeynaynaa nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale dhinacii barnaamij soo saarista oo bashiir abikar uu noo joogay ayaan intaasi kusoo gebagabeynaynaa intaynu kulmayno afarta galabnimo afrikada bari xaggiina markay tahay inta ka horreysa isma dhaafno
waxaan dumarka uga caagay